baa saxafadda inaan halkan uga faa'iidaysto oo aan u soo jeediyo ummadda soomaaliyeed khaasatan dadka ku dhaqan deegaanada jubbaland in ay ka dheeraadaan ka ganacsiga iyo iibsiga cuntooyinka loogu talagalay arrimaha gargaarka oo dadku si lacag la'aana loo siiyo inay dib u gataan inay ka ganacsadaan waxaa ka mid ah buskudyada hadda bajiiqa soomaalida ay u taqaana balambaska waxaa ka mid ah boorashka loogu talagalay hooyooyinka urkale iyo kuwa naaska muujinayo iyo waxaa ka mid ah raashinka loogu talagalay dadka tabarta yar ee runtii aadka laciifku ah in maaragtay ay dad ganacsato oo lacag le intay u tagaan ay ka soo iibsadaan oo lacag yar ay kaga soo gataan marka waxyaalahaas oo dhan waa leexsashada deeqaha iyo weliba hay-adaha ka shaqeeya nooga digayna arrimahaas maarata inay ka fo jignaadaan